wararka naga soo gaaraya magaalada larnaaka ee dalka qubrus ayaa sheegaya in wiil soomaali ah oo siddeed iyo toban jir ah uu isku dilay halkaasi kadib markii loo diiday in magangelyo laga siiyo dalka qubrus booliska magaalada larnaaka ayaa xaqiijiyey inuu maxamed daahir uu isagu isdilay aroornimadii hore ee talaadadii aanu soo dhaafnay sagaal iyo labaatanka bishan agost cabdalla axmed oo ka mid ah soomaalida degan dalka qubrus ayaa goor xalay ahayd oo sii horreysay khadka telefoonka igugu warramay marxuumka magaciisa waxaa la yihahdaa maxamed daahir dayax sababuhiis u dilay waxaa kamid a wuxuu ka yimi muqdisho wuxuu joogay muddo sanad iyo siyaado ah marka wuxuu socday wuxuu ku socday xeer la yihahdo dublin macnaha inuu uu la midoobo qoyskiisa oo ku nool ingiriiska waa waa gartay marka meydkiisa goormaa la helay sideese lagu ogaaday inuu isdilay meydkiisa waxaa la helay shalay aroornimadii lagu abaariyay sagaalkii subaxnimo ilaa ilaa tobankii subaxnimo waa yahay marka haddii loo diiday dalabkiisii magangelyanimada uu dalbaday in uu naftiisa gooyo ma ahayn soo mahan oo naftiisa ayaa wax walba uga qiimo badan waxa isu dilay sababo waxaa kamid a ninka dawladdu qofka qaxootiga ah si fiican uma kaabto oo dhaqaale ku fiican dhaqaale fiican ma ay siiso mana daryeesho dhinac kasta markay noqoto waa dawladda cyprus ama qubrus hadda si loo u taqaanin marka dhinacuu ka joogay qubrus waxaan ognahay in ay laba qayb u kala qaybsan tahay qaybta wuxuu ka joogay cyprus greek midooda yurub ka tirsan waayahay marka in uu isdilay booliska miyaa idin xaqiijiyey mise dadka la deganaa yaa idin xaqiijiyey boolisku wuxuu ku baaritaanka la maqnaa maanta shalay ilaa gelinkii dambe ee maanta fiidki wuxuu noo xaqiijiyey inuu isdilay marxuumka waa garta marka adigu ma taqaanay qofka dhintay ha si fiican baan u aqaanay maxaa ku taqaanay waxaan ku aqaanay runtii ninkaanaga waxaan isku bara isbaraneed muddo sanad laga joogo meeshaan isku barano isku ugu horreysaan isku aragna masaajid bay ahayd waa gartay marka imise jir buu ahaa wiilka isdilay da-diisa waxaan ku qiyaasayaa adigu sideed iyo toban ilaa sagaal iyo toban jir inuu ahaa marka miyaysan jirin qof uu ka ag dhowaa oo waanisa oo u sheegta in uu san quusan oo uusan naftiisana qaadan oo u dilin dabcan dad daris ahayeen dhalinyaraha way jiraan laakiin u malayn maayo sababaha iyo duruufaha in barnaamijyada iyo waxaa kala hadlay ani markii ugu dambeysa xaaladiisa dee nin caadi oo dhalinyaro furfuran oo kaftan badan buu ahaa allah u naxariiste wax de dhibana kamaan dareemay inkastoo su-aasha ugu badan dadka weydiin jiray waxay ahayd goormaynu shaqo helaynaa ama goormaynu waxbarasho helaynaa goorma ayaa la filayaa in la aaso waxaa la filaya in la aaso adigu abaaro duhurka insha allah soomaali badan oo qaxooti ah miyaa degan qubrus soomaali badan baa degan haa isagu qoysas iyo iyo dad dhalinyaro ah buu iskugu jiraa labadii sano ugu dambeysay bay aada u imanayeen marka kulligood ma qaxooti ba mise waxaa jira dad kale oo waxbarasho ahaan ama ardaynimo halkaas ku jooga way jiraan dad waxbarasho ahaan waxbarasho ahaan ku jooga laakiin dhinaca cyprus turkey way ku joogaan laakiin dhinacan waa dadka jooga qaxooti bay u badan yihiin cabdalla axmed oo ka mid ah soomaalida degan dalka qubrus waxaana uu igaga warramayey wiil soomaali ah oo talaadadii aanu ka soo gudubnay halkaasi isku dilay